إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax ayaa maanta askar waxaa lagula beegsaday gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ganacsiga magaalada gaalkacyo qaybta puntland ay maamusho ayaa maanta gebi ahaanba xiran iyadoo ganacsataduna ay aad u hadal hayaan colays maamul kaga yimid ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa ay qaadeen weeraro ka dhan ah ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed maktabka dacwada ee wilaayada gedo ayaa dowro waxa uu qabtay haweenka ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayadaas ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay qaadeen weeraro ka dhana ciidamada shisheeye dhibaatooyin ayaa haysta dad badan oo ka barakacay magaalada laascaanood ee gobolka sool qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay soo bandhigeen dukumentiyo muujinaya lahaanshaha dhul la doonayo in si qasab ah looga qaato intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن qarax ayaa maanta askar waxaa lagula beegsaday gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamo ku sugnaa buundada weyn ee magaalada beledweyne ayaa waxaa la sheegay in qaraxa lagu bartilmaameedsaday wixii khasaare ay qaraxa ka dhashay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin dhowaan qaraxyo ka dhacay magaalada beledweyne askar ka tirsanaa maamulka hirshabeelle ayaa dhimashay dhaawac ku noqday qaraxa maantay waxa uu sii kordhinayaa qalqalka dhanka amniga ah ee ka jira gobolka hiiraan qaybta ay ka maamulaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka hirshabelle magaalada beledweyne ayaa culays weyn waxaa lagu hayaa bulshada iyadoo jidadkao dhan ciidamadu ay xireen dhinaca kale xaaladtaa ka daran ayaa waxay ka jirtaa magaalada maxaas oo dhowaan ay ka dhaceen qarxyo waaweyn oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku laysay madax iyo saraakiil iyo askar intaba ganacsiga magaalada gaalkacyo qaybta puntland ay maamusho ayaa maanta gebi ahaanba xiran iyadoo ganacsataduna ay aada u hadal hayaan culays maamulka uga yimiday albaabada ayaa laisugu dhuftay dukaamada baqarada iyo carwooyin ku yaala magaalada gaalkacyo arrintaa waxay ka dambeysay markii ganacsatadu ay ka gadoodeen lacago dheeraada oo uu kusoo rogay maamulka puntland iyadoo horey ganacsatada looga qaadaya canshuur fara badan ayaa haddana lacago kale oo hor leh la dul saaray ganacsatada anaa arrinkaasi uu keenay in ganacsatadu ay aada uga caroodaan waxaana jawaabtooda ay kusoo koobantay in ay dukaamadooda iyo baqaaradooda iyo xarumahooda kale ee ganacsiga xiraan maamulada dal ka jira ee shisheeyuhu u dhisay ayaa lacago tiro badan waxay ka qaadaan dadka ganacsatada ah taas oo ganacsigooda cuuryaaminaysa ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay qaadeen weerar ka dhan ah ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka ah iyo kuwa maamulka koonfur galbeed cabdisamad cabdulaahi ayaa wararkan inoo haya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar isugu jira dhabgal iyo duqaymo toos ah oo shabeellaha hoose lagula egtay ciidamada shisheeye dalka duulaanka ku jooga maalintii shalay gobolka shabeellaha hoose ciidamada shisheeye waxaa lagu gaarsiiyey jab xoogan ka gadaal markii ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen weerar isugu jira duqaymo toos ah iyo sidoo kale dhabagal weerar koowaad wuxuu yimid ka gadaal markii cutubyo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada duqaymaha ay weerar culus la beegsadeen shisheeyaha ku sugan deegaanka namber lixdan gaar ahaan ciidamada kasoo duulay dalka uganda dhowr madfac ayaa gudaha xerada ku hobtay waxaana soo gaaray ciidamada shisheeye khasaare aada u xoogan inta la xaqiijiyey saddex askari oo kamida ciidamada uganda ayaa goobta ku dhintay diyaarad ayaa kusoo degtay waxayna qaaday qaar ka mida meydadka iyo sidoo kale dhaawacyada ciidamada shisheeye sidoo kale shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar dhabagalla u dhigeen kolonyo ugandheesaho ku socdaalaya agaarka deegaanka danow kamiinkii ay ku dhaceen waxaa lagu gaarsiiyey khasaaro culus iyadoona wararkii ugu dambeeya ay sheegayaan in saddex askari halkaasi looga dilay ugandheeska dhanka kale magaalada muqdisho iyo sidoo kale baydhabo waxaa ka dhacay howlgallo kala duwan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dileen xubno iyo sidoo kale askar ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ku bilowno magaalada muqdisho xaafada daarusalaam ee degmada yaqshiid qarax ay ka geysteen mujaahidiintu waxa ay la beegsadeen gaari nooca loo yaqaano kaaribta oo ay wateen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwooda ka howlgala degmada balcad shan askari oo ka mid ah kubii gaariga saarna ayaa ku dhaawacmay magaalada muqdisho waxaa iyadana sidoo kale ka dhacay howlgal gaar ah oo ay mujaahidiintu ku dileen yuusuf aadan maadey oo ahaa ergey ka tirsan hirshabeelle wuxuuna howlgalkii isaga lagu khaarijiyey ka dhacay degmada wadajir dhanka kale habeenkii xalay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda buule uuseey qarax ayay mujaahidiintu ka fuliyeen waxaana lagu dhaawacay laba askari oo ka mid ah ciidamada maamulka koonfur galbeed ugu dambeyntii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada kenya ku leeyihiin deegaanka ceel qalow ee gobolka mandheera weerarkaas tafaasiil dheeraada lagama helin maktabka dacwada ee wilaayada gedo ayaa dowladdiiniha waxa uu qabtay haween ku dhaqan degmada ceelcadde ee wilaayadaas maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay islamarkaana lagu soo gabagabeynayey dowlo socotay muddo laba iyo toban maalmood ah ayaa ka dhacday degmada alcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedow dowladan ayaa loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada alcadde iyagoo ku qaatay duruusyo kala duwan oo muhiim ah haddaba waxyaabaha ay ku barteen dowladda qaar ka mid ah haweenka dowladda loo soo xiray ayaa ka waramaya dowladii u socotay gabdhaha muslimaadka ah ee reer alcadde waxay noo socotay toban iyo laba cisho waanan ka faa'iidnay waxaana ku qaadanay cashiro fiifiican oo aada iyo aada noo anfacay sida towxiidka arkaanta islaamka arkaanta iimaanka alwalaa walbaraa wax fara badan baan ku qaadan ilaahay ha nagu anfaco walaalaha noo soo diyaariyey ee juhdiga nagu bixiyey ee cadaaladda ah ayakana waxaanu leenahay miisaankooda xasanaadka allaha u saaro annakana allaha naga dhigo kuwa uu ilaahay ku anfaco cilmigaas ee naafic allaha naga dhigo sidoo kale waxay yidhaahdeen alxamdulilaah alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan waan ka faa'iidnay towxiidkaan ku barannay waxaan ku barannay alwalaa walbaraa baan ku barannay waan ka faa'iidnay in badan baan ka faa'iidnay ilaahay baana ku mahadsan in naloo soo celiyo oo naloo ballaariyo oo mar walba naloo soo celceliyo waan rabnaa ilaahay baa mahad iskale haddii aan nool nahay maantayta berri ma noolin alxamdulilaah ilaahay baa mahaddaas iskaleh dowro aad iyo aad u wanaagsan ayaa waxay noo socotay muddo laba iyo toban beri ah cashiro aad iyo aad u wanaagsan ayaan ku qaadanay waxaay dowrada u socotay gabdhaha degmada ceelcadde ilaahayga isugu kaarna keenay meeshaan ayaa ku mahadsan gaar ahaan waxaa ku mahadsan mujaahidiinta ayaa ku mahadsan waxaan leeyahay dowradan iyo dowro la mid ah in aad nagu soo celisaan dowlaadka diiniga ah ee loo qabta bulshada islamarkaana kor loogu qaadayo aqoontooda waxbarasho ayaa mar walba ka dhaca wilaayaadka islaamiga ah dhibaatooyin ayaa waxa ay haystaan dadka ka barakacay magaalada laascaanood ee gobolka sool deegaano ka tirsan gobolka sool iyo kuwo kaleba waxaa gaaray dad ka qaxay colaada laascaanood ee ka ogan iyadoo dhowaan magaalada uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka waxaa la arkayaa dad aada u fara badan oo haweenaya carruur ay ku jiraan kuwaas oo tuulooyin iyo deegaano kale oo yaryar tegay guddoomiyaha deegaan la yidhaahdo faleryaale ayaa waxa uu ka waramayaa in dad aada u tiro badan oo ay soo gaareen halka ay ku sugan yihiin waxaa yimi dad culays aad iyo aad u fara badan leh oo qaxootiya oo aan weelay wax ku cunaan gogolay gogladaan iyo biyo ay cabbaan midna aan haysan reerba reer buu la nool yahay tiradoodu laba boqol bay kor u dhaaftay tiradoodu laba boqol bay kor u dhaaftay reer weliba reer buu gogoshana kula seexday gurigana la degan yahay dadku ismaytaal dhaamo meeshu awal bay sideeda bay danyaru ahayd xaaladdaa waxaan leenahay cid kasta oo gacan ka geysan karta gacan bini'aadanimaha loo fidiyo dadkaasoo ha loo yimaado sida ugu dhaqsiyaha badan magaalada laascaanood intay dagaaladu ay ka socdeen dad badan ayaa ku dhintay halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen qoysas ku nool magaalada muqdisho ayaa waxay soo bandhigeen dukumentiyo muujinaya in ay leeyihiin dhul la doonayo in qasab looga qaato maxamed ciise ayaa warkan mar kale inoo haya bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa kacabanaya dhac iyo bob lagu hayo dholalkooda qaar ka mid ah dadiyuhu ku dhaqan muqdisho ayaa sheegay in dhulkooda si xoogaa loogu haysto islamarkaana aysan dhisan karin iyagoona ku tilmaamay dowladda federaalka inay cadaalad dari haraysay waa kuwan qaarkood oo arrintaasi ka waramaya dowladda xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha waxaan ka uga fadhinaa cadaalad aan leenahay oo dhulkaas xaggiisa ah in nagala siiyo dadka naga haysta kow dukumooyinka gobolka banaadir waa dukumiintiyaasha oo dhan ayaalka waa dukumiintiga kaxda waaye wuxuu soo baxay siddeetan iyo toddobadii ilaa siddeetan iyo siddeeddii ilaa siddeetan iyo lixdii ilaa siddeetan iyo sagaalkii ilaa siddeetan iyo shantii marka dukumiintiyaashaas ayaan haysanaa xaqa aniga annagoo dhanna waxaa haysanaa fulin ayaan haysanaa maxkamadda gobolka banaadir waa soo marnay guddiga khilaafaadka gobolka banaadir waa soo marnay sidoo kale waxay yidhaahdeen cadaalad daraan ka cabanaynaa degmadii cad- waa cadaalad darro gobolkii waa cadaalad darro maxkamaddii waa cadaalad darro cadaalad booliisku waa cadaalad darro waxaan naha dholley annagu dhulkiyaana laka haystaa xoogaana lakaga haystaa dukumiinti kale la saaraa ninka jooga duk- eh, degmada asagaa eh, gobolka jooga asagaa nugu haysta injineer hadduu yahay iyo agaasime hadduu yahay kan maxkamadda jooga asagaa nugu haysta madaxweyne isbeddelaan rabnaa adiguna cadaalada ku dhawaaqday aan helno cadaaladii na soo hor fadhiiso aan wada hadalno maxaa cadaaladda xaa ka imaanaya ma waxaan u dacwoonaa ninkii shalay nagu haysta dhulka oo gobolka joogay oo lahaa waraadaan bedeli dowladda federaalka ayaanan waxba u qaban bulshada ku dhaqan meelaha ay maamusho kulan ay aayahda kaga tashanaysay beesha coora male islamarkaana ay ku garab istaagaysay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ee jubbooyinka mar kale warkan waxaa inoo haya cabdisamed cabdulaahi munaasabad siyar sare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen culimmada beesha cawrmale waxgaradkooda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay ka dhacday deegaan ka tirsan walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka gabagabadii kulankooda way munaasabadda u dhigteen ayaa waxa ay ka jeediyeen kelimaad kala duwan iyadoona ugu horeyntii laga soo saaray kulankoodii bayaan bayaanka ayaa waxaa loo aqriyay sida tan kow beeshu waxay ballan qaadaysaa difaaca diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka laba beeshu waxay caddaynaysaa inay mujaahidiintu ku garab istaagayso naf iyo maal saddex beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay abaabulada gardarrada ah ee ay gaaladu waddo islamarkaana islaamka looga imanaynin dhinacooda afar waxay waxgaradka beeshu fariin u dirayaan dhallinyarada lamrin habaabiyey ee la shaqeeya gaalada fariintaasi oo ah inay isaga soo baxaan safka murtadiinta kana digtoonaadaan la dagaalanka diinta iyo ehelkeeda intaas ka gadaal waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah culimmada iyo waxgaradka beesha cawrmale waxay iyaguna sheegeen inay adkeynayaan qodobadii laga soo saaray kulanka anigoo ku hadlaya magaca beesha cormala eh, kuna hadlaya magaca culammada cormala Eh, waxaan rabaa inaan caddeeyo bayaan oo ay soo saareen beesha cormala shiriir beryahan u socday bayaankaas haddii waa taqaanaan markii bayaan la soo saarayo cid walbaba cid ayaa bayaanka u qoro bayaanka waxaa soo qoray culammada cormala bayaankaasna waxaa laga qaatay kitaabka qur-aanka munasilka ah beesha cormala rijaalan wa nisaa'an waxaa isla qaatay ilaahay kitaabkiisa waxas ka qabo maxaa ha saraaca socda dagaalaa socda dagaalkaas ayaas u dhaceeya bayna alxaqi waalbaatil ama baybalka ama kitaabka qur-aanka ah Eh, culammada waxay soo saartay ayada qur-aan aayadda ugu horeeya maxay tahay qabiilka asqaati in isku camal fala yaa ayuha aladiina aamanuu hal adulukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim tu'minuuna billahi warasuulih watujaahiduuna fii sabiili illah biamwaalikum waanfusikum
waxaan isku dhaarsannay alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inaan u dhimanno naftaa inaan u hurno alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leey yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wayaba allaahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruuna gaalada waxay doonaysaa nuurka ilaahay in ay dumisa annaga haddaan nahay reer colmala waxaan go'aansanay nuurkaas ilaahay gaalada duminaysa inaan ka hortagno nuurkaas ilaahay gaalada u soo duushay inaan ka hortagno aan u dhiman naf iyo maal aan ku bixina ayaan diyaar u nahay gaalada dalka dhoofitaan ku imaata waxaan leenahay iskaga taga dalkan dad muslimiin baa iska leh insha allahu tacaala mana joogi doontiin biidn illahi tacaala waxaan ballan qaadaynaa deegaanka beesha ee degta
ugu dambeyntii waxaa ka hadlay goobta suldaan cabdulqaadir maxamed cali oo ah suldaanka beesha cawrmale ee jubbooyinka wuxuu si gaara ula hadlay dadka ka soo jeeda beesha cawrmale gaar ahaan kuwa la jooga ciidanka axmed madoobe
beryahan annagoo ah beesha coormale waxaa noo socday kulan wada wada tashi kulankaas waxaa looga tashanayay marxaladda maanta dalka soomaaliya uu maraayo kaalinta nagaga aad waxaan soo saarnay gorfeyn badan iyo aqli istus badan ee badan kadib bayaankii la akhriyey waxaan la hadlayaa coormale miyina waa degan yahay magaalana waa degan yahay nimanka kismaayo degan nimanka kismaayo degan gaar ahaan kuwa murtidiinta waxaan leeyahay waxaad noqoteen caratuur axmed madoobe axmed madoobe waa caratuur gaalo adinkana waxaad noqoteen caratuur axmed madoobe waxaad noqoteen ma liibaanihii lagu liibaanay waxaad og tihiin axmedow markuu kismaayo yimid uu qabsaday koow dagaal adinkuu idinku bilaabay inta wiil daama calis uu idinka dili waad og tihiin waxaad og tihiin dagaalka maanta uu wado gaalada meelo badan ay degan tahay afmadow bay degan tahay dhoobley ay degan tahay hoosingo bay degan tahay waxay degan tahay meesha la yidhaahdo een, kulbiyo meel kastoo asgaal degan yahayna shabaab waxay u jirtaa afar kilomitr saddex kilomitr ma isweydiiseen sababta kaliftay jaroon iyo buulaxaaji iyo birool iyo cabdidhoorre dhexdooda dagaalkan laga hurinayo oo adinka lidiin adeegsanaya dhallinyaradiinna cormo ma isweydiiseen sababta wadad saasaa waxaad ku noqoteen ma liibaanihii lagu liibaanay sidoo kale suldaanka beesha cormale ee jubbooyinka oo si aad ah ula dardaarmay dhallinyarada la qalday ee beesha ka soo jeeda islamarkaana lagu biiriyey safka shisheeyaha ayaa wuxuu yidhi dhallinyarada la qalday oo lacag yaroo beena aadan macoow as micnaha u u daadiya oo maraykan u shaqaynaya waxaan leeyahay islaamnimadaad ku dhalateen u soo noqda xasuusta afghanistan wixii ka dhacay niminka diyaaradaha meelay ka fawraan markii waaye laguha qabsanayay ku xisaabtama saasaa idin dambayso hadda intay goori goor tahay oo aad fursad haysataan ilaahay u tooba keena islaamka safkiisa soo gala qabiilkiina u imaada toobada mar walba waa furanta waxaa xaqiiqa nasriga gadaaluu jira waxaa xaqiiqa inaad haddaad yeelin diyaaradaha gaalada aad laguha qabsan doontaan markay idin diidaan inaad inaad raacdaan kaarkana laidinka guud ninka aadan la yidhaahdo oo qore ciidamada ee, muxuu ahaa een, bangaraafta lagu sheego waxaan leeyahay ogow ninta f- ga- garbaha iska guraayaa garbaha iska guraya haddii dhallinyaradii walaalaha oo dhan aad gaaladaas u qorto ogow garab la'aan baa tahay islaamkana garab kuuma ah waxaan leeyahay kuwa islaamka ahoo la deganna waxaan leenahay yay idin kedini yay idin dhagrin nimankaas ciyaalkiina ka reebta yay idinku danaysanin waa caratuur axmed madoobe xataa caratuur gaal ma aha ormalaha islaamka ee wayaanta dega waxaan leeyahay kuwii maqlaayay iyo kuwii maqli doonaba waxaan waxaan nahay ummad muslina waxaan la nool nahay dowladda islaamka oo bariga afrika oo shabaab oo mujaahidiin nabad iyo waxaan kula nool nahay nasri ayagaa noo garab iyo gaashaan weli nin xukunkaas tegey oo lagu dulmiyey ma uu jiraa horey wilaayaadka islaamiga ah waxaa uga dhacay kulamo kuwan la mid a way beelaha soomaaliyeed uga tashadeen aayahooda iyagoona kulamadaas ku cilaaminaya garab buuxa oo ay sii doonaan xarakada mujaahidiinta al-shabaaba warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa